من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المولى تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر waxau darsiga nooca ka bilaabanayaa suurat اlqadri waa suurad qur-aanka qeybtiisa makiga ka mid ah sida loo badan yahay weeye mufasiriintu u badan yihiin waxay soo degtay intuusan nabigu hiijiroonin salawatullahi wasalaamu caleyh suuraddani hal mawduuc bay ku saabsantahay mawduuca ay ku saabsan tahay ay ka hadlayso waa gallad weyn iyo nicmo weyn oo ilaahay subxaana wa tacaala ummaddan uu siiyey iyo deeq rabbi subxaana wa tacaala uu ugu deeqay ayay ka warramaysa habeen qiimo badan bismi illaahi magaca alle ayaan nabda-u ku bilaabaynaa suuradda allihii arraxmaani naxariista guud ku tilmaanaa alraxiimi midda gaarkaana ku tilmaanaa innaa anagu anzalnaa waan soo dejinnay buu alla leeyahay hu qur-aankii baan soo dejinnay fii leylati alqadri qadaridda habeenkeeda dhexdiisaan soo dejinnay habeenka qadaridda dhexdiisa ayaan soo dejinnay wamaa ad maxaybaa adraaka ku ogeysiiyey nebiyow maa maxaybu leylatu alqadri habeenka qadariddu muxuu yahay iyo waxa uu yahay maxaa ku ogeysiiyey maxaad ka ogtahay wey macana ma ogid ee haddaa lagu sheegi waay leylatu alqadri qadaridda habeenkeedu khayrun wuu ka khayr badan yahay min alfi shahrin kun bilood buu ka khayr badan yahay kun bilood wuu ka khayr badan yahay halkaa habeen tanazalu waxaa degaysa almalaa'ikatu malaa'igtii baa soo degaysa iyo waruuxu malakul jibriilba fiihaa habeenkaa dhexdiisay soo degayaan biidni rabbihim rabbigood idankiisay ku soo degayaan ogolaansho iyo fasax xagga ilaah ay ka haystaan ayay ku imaanayaan min kulli amrin arrin kulligii dartii bay usoo degayaan min kulli amrin min ajli kulli amrin waa arrin kulligii dartii bay usoo degayaan salaamu nabadgeliyo ayay hiya habeenkaasi ahaatay hiya iyadu salaamu nabadgelyo wey xataa malaci alfajri ilaa malaci alfajri ilaa waabarka laga gaadho fajarka dhalashadiisa inta laga gaadhayo ayay nabadgelyo tahay macnaha saan sheegnayba suuraddu mawduucaasay ku saabsantahay iyadoo dhan wuxuu alla leehay subxana wa tacaala qur-aankii waxaan soo dejinnay habeenka la yidhaahdo leylat alqadar leylat alqadri habeenka la yidhaahdo yaan soo dejinnay habeenkaas bisha ramadaan inuu ku jiro waa laysla ogolyahay maxaa yeele waa innaga ku soo marnay shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan fii suurati albaqara bishii ramadaan ee qur-aanka waa midda qur-aanka la soo dejiyey marka inay bisha ramadaan ku jirtahay waa laysla ogolyahay oo markii bil ahaan la yidhaahdana bisha ramadaan buu qur-aanku soo degay haddii hoos looga sii daadegana habeenka leylatulqadriga la yidhaahdo ayuu alla qur-aanka soo dejiyey subxaanahu wa tacaala marka leylatulqadri waa habeenkaas ilaahay subxaana wa tacaala uu sharfay waxaa leylatu alqadri loogu magacaabay ama min ataqdiir baa laga keenay oo waa qadaridda iyo jaangoynta iyo qorshaynta waay oo waxaasaa loogu magacaabay waa habeenkaas ayuu ilaahay wuxuu xugminayaa laga bilaabo wakhtigaas iyada laga bilaabo sanadka soo socda ee iyada ka bilaabanaya wax alla wixii dhici lahaa wixii la dilayo ee dhimanaya wixii noolaanayo la abuurayo wixii roobee imaanaya wixii daaqee soo baxaya wixii nabadgeliya dhacaysa wixii cuduree imaanaya wax alla waxa dhacaya oo dhan iyadaas markaa laga bilaabo sanadkaa soo socda ayaa macnaha la qadaraa saa daraaddeed baa leylat lqadr loogu magacaaba waana leylat lxukm markaas leylat lxukmi midda la yidhahdo waay waan soo marnay fii suurati waxaan umalaynaya waxaan kusoo marnay yani fii suurati dukaan sooma ahayd yani ilahi subxana watacala waa kii aan soo marnay inuu yidhi ina anzalnaahu fii leylati mubaarakatin fiiha yufraqu kullu amrin xakiim habeen barakaysan oo khayr badan ayaan qur-aanka soo dejinnay habeenkaa dhexdiisa yaa arin walba oo alla xugmiyey baa la kala saaraa saas man horay baa waxaan loo xugmiyey oo loo qorsheeyey laakiin malaa'igta diiwaankeeda yaa lagu soo wareejiyaa waay markaasaa mid walba waxaa la guddoonsiiyaa habeenkaas wuxuu qaban lahaa sanadkaas ilan malaa'ig baa dhulkan ilaah iyuu adduunka u xilsaaro maamusha habeenkaasa marka leylatlxukmina iyadaa la yidhaahdaa leylatlqadrina iyadaa la yidhaahdaa qadaridda ilaahay uu wax kala qadarayo ayaana loogu magacaabay macna sidaasi waa macno waxaa marka sidaas markaynu idhahdo khalad noqonaya habeenka leylatu nisfi min shacbaan shacbaan habeenkeeda shaniyo toban shan iyo toban markay tahay habeenka leylatulxukmka soomaalidu u taqaano maaha leylatlxukm waa kan wey macna sida saxiixa waa leylat lqadri waa leylat lxukmi man saa in loogu magacaabay leylat lqadri waa suurtagal oo halkaa magaca looga soo qaaday magaca bixintu ay saa ku timid waxaa kaloo suurtagala leylat lqadri in lagu magacaabay ay leylat alcadamati waasharaf oo qadrigani ay tahay yani weynaan iyo sharaf iyo qiimo ay la dheertay habeenaha intooda kaleeto inay taa leedahayna dee suuraddaaba inoo sheegtayba mana waa laynoo soo wadaa inay qiimo dheeraad iyo weynan la dheer tahay habeenada intooda kale man intaba mid loogu magacaabayba qur-aanka waxaan soo dejinnay habeenkaa barakada badan dhexdiisaan soo dejinnay bu alla leh subxana wa tacaala qur-aanku maadaama uu yahay shay weyn oo aada u qiimo weyn habeen qiimo weyn buu alla la doontay subxana wa tacala munaasabad baa ka dhexaysa macana soo degiddiisa habeen weyn baa laga fiirsaday maxaa laga wadaa marka waxaan ogsoonnahay qur-aanku nabiga wuxuu ku degayey salawatullhi wasalaamu caleyh dhowr iyo labaatan sano saddex iyo tobalabaatan sano ayuu qur-aanku degitaankiisu socday hal habeen keliyata qur-aanku nabiga ma soo gaadhin salawatulli wasalaamu caleyh maxaa laga wadaa marka habeenkaasaa la soo dejiyey iyadoon ogsoonnahay inuu qur-aanku degayey dhowr iyo labaatan sano gudahooda uu degay laba macno midkii la doono waa la dhihi karaa waxaa laga wadaa sida cabdullahi bn cabaas iyo keyrka ay leeyihiin qur-aanka oo iswata oo isku duuban inta laga keenay looxulmaxfuudka ayaa waxaa la keenay meel la yidhaahdo beyt ulciza ama beyt ulcizi oo samadan soka samadan sokaa lagu soo dejiyey halkaasaa marka in yar in yar dhowr iyo labaatankaa sana in yar in yar looga soo qaadayey marka markaasaa nabiga lasoo gaarsiinaya salawatulli waslamu caleyh sidii kolba munaasabadu ay tahay kolba dhacdadii dhacda qayb qaybdaa marka loo soo qaadaya nabiga loo soo gaarsiinaya salawatulli waslamu caleyh marka waxaa laga wadaa habeenkaas samadan soka la keenay qur-aanka ayaa waxay ahayd habeen leylatlqadray ahayd habeenkaasaa leylatlqadri ahayd waan soo dejinada marka isagoo duduuban baa samadan la keenay baa laga wadaa taasi waa macno suurtagal waxaa kaloo iyadana suurtagal ah inay macnaheedu tahay qur-aanka bilaabiddii nebiga lagu bilaabay ayaa waxay ahayd leylatlqadri ahayd habeenkii ugu horeeye markii ugu horreysay qur-aanka kusoo degay nabiga salawatulli waslamu caleyh ee iqra' bismi rabbika aladii khalaqa lagu bilaabay ayaa waxay ahayd leylatlqadri ahayd mar haddii leylatlqadri uu bilowdayna intii gadaal ka soo degaysay oo dhan habeenkii hore unbaa la raaciyey macna oo bilowgiisii baa laga wada saana waa macno wey mana intaba waa la yidhahda leylatlqadrigaasa markay alla subxana watacala inay qur-aanka soo dejinnay weynanka ay leedahay iyo qiimahaay leedahay baa marka laisdareensiinayaayo su-aal baa laisweydiiyey maxaad ka ogtahay baa layidhi maxaad ka ogeysiiyey leylatlqadri waxay tahay qur-aanka intaynu kusoo dhex jirnay yaa waxaan soo barannay shaygu markuu aada u wenyahayoo rabbi subxaana watacala uu doonayo inuu weyneeyo oo qiimihiisa ama qadarkiisa ina dareensiiyo ayaa su-aashan oo kale ay timaadaa macna wamaa adraaka ma alxaaqa wamaa adraaka maa yowm uddiin wamaa adraaka ma alqaarica waa inoo imaan doontaa macnaheedu waxa weyaan shayga markii la weyneynaya su-aashan la keena macna maxaad ka og tahay ma ogid waay waa shay weyn hadda laguu sheeg marka habeenkaas waxay ka khayr badan tahay kun bilood bu alla yidhi subxana watacala kun bilood bay ka khayr badan tahay kun bilood bay ka khayr badan tahay macnaheed waxa weeye camalka habeenkaa la sameeyo ee khayrka ah hadduu salaad yahay hadduu soon hadduu waxaan ka wadaa maaratay uu yahay yani dikri yahay hadduu wax baxsi yahay oo wax la sadaqaysto camalkii habeenkaa lala yimaadayo wuxuu ka khayr badan yahay yani kun kun bilood camal lala yimid buu ka khayr badan yahay kunka bilood markii sanad loo rogo sanad laga dhigo waxay noqonaysaa ilaa siddeetan iyo dhowr sanoay noqonaysa ilaa siddeetan iyo dhowr sano halkaa habeen baa marka wuxuu ka khayr badan yahay siddeetan iyo dhowr sano halkaa habeen camal aad la timid baa wuxuu ka khayr badan yahay oo abaalgudkaad ka helaysa iyo ajirkaad ka helaysa uu kaga badan yahay ilaa siddeetan iyo dhowr sano oo aad shaqaynayso camal ku jirta macna saas weyaan leylatu lqadri khayru min alfi shahrin waa ilahi subxana wa tacaala fadligiisa waay dalika fadlu llahi yu'tiihi man yashaa wy ilahi subxana wa tacala cidu doonu siiyaa waxaa ku soo aroray muwaa imaam malik xadiis mursal ah nabiga salawatullhi wasalaamu caleyh ummadihii hore cimrigoodii baa la tusay markaasaa wuxuu arkay inuu cimri dheeraayeen ummaddanna cimrigeedu gaaban yahay markaasaa wuxuu ka cabsaday in maadaamaad cimriga dheer oo haddana camal wanaagsan aad ku darsatahay laguma gaari karo markaasoo kale inay ummaddan ummadihii horeba gaari weydo oo khayrkiiyo wanaagka ku gaari weydo maadaama laga cimri dheeraa markaasaa nabiga waxaa la siiyey salawatullahi wasalaamu calayhi habeenkanaa la siiyey marka bedel waxay ka tahay weye cimriga ummaddan la gaabiyey bay bedel ka tao kabma ka tahay wey macana sidaas weyaan yani xadiis noocaasoo mursala soo arooray alla subxaana wa tacaala marka wuxuu inoo sheegayaa habeenkaas waxyaalaha dhacaya waxaa ka mid a malaa'igtii ilaahay oo malakul jibriil la socdo ayaa habeenkaas soo degaysa idan ilaahay bay ku soo degayaan oo de malaa'igtu maba soo degtaba iyagoon la amrin wamaa natanazalu ilaa biamri rabbika waa inagu soo marnay ma soo degna sidanadaba ilaa allana amro oo loo ogolaado mooyaane saas way malaaigtu macna marka idan ilaahay bay ku soo degayaan maxay la soo degayaan waxay habeenkaas maadaama uu habeen khayr badan yahay horta inay ka qayb qaataan bay dhulka u imaanayaan oo dee habeenkii adduunyadu ka jiraaye meelaha ay jiraan habeenku kama jiro khayrkan inay ka qayb qaataan bay u imaan waxaa kaloo u imaanayaan habeenkaa isagaa in ay yani waxa weeyaan maaragtay hawshii ay qaban lahaayeen ee loogu talagalay ee rabbi subxana wa tacala usoo diray inay qabtaan way u imaanayaan habeenkaasay marka soo degayaanoo soo degitaanka malaa'igtu waxay markhaati u tahay ama astaan iyo calaamo u tahay naxariista ilaahay ee degaysa subxana wa tacala maxaa yeele waa kii nebigu xadiidka saxiixa ku yidhi yani ruuxa markuu qur-aanka akhriahayo oo dad ay xalqa u fadhiyaan oo waxaan ujeeda dad ay meel fadhiyaan oo qur-aanka akhriyayaan malaa'igta ilahay baa soo degta buu nabi ui salawatullah waslamu caleyh markaasay xasilooni iyo naxariis markaasay hareeraynayaan oo marka khayrka meesha ka jira ee dhulka ka jira ayay macnaha waxa weye u imaanayaan oo naxariis rabbi bay la soo degayaan subxana wa tacala saasay macnaha u imaanayaan malakul jibriilkii xataa weynaa ee rabbi subxaana wa tacala maarata waxyiga usoo xilsaari jiray ee malaa'igta macnaha madaxdoodii ahaa xataa waa imaanaya macna saas weya waa soo degaya habeenkaa isaga macna saasuu rabbi subxana wa tacala uley macnaa waxaa layna dareensiinaya habeenka qiimaha uu leeyahay yaa layna dareensiinaya arrin kulligii dartii bayna malaa'igtu la soo degaysaa maxaa laga wadaa macnaheedu waxa weeyaan arrimo loo soo xil saaray oo fara badan yay xambaarsan yihiin kuwaa daraaddood bayna u soo degayaan wey macna ama amar ilaahay uu amray dartii bay usoo degayaan awaamir la soo siiyey dartood bay usoo degayaanna waa la yidhahdaa macna habeenkaasi marka waa nabadgeliyo ilaa waabuu ka baryayey habeenkaasi waa nabadgeliyo macnaha maxaa laga wadaa habeenkaas malaa'igta ilaahay ee soo degtay dadka wan wanaagsanee khayrka ku jiray salaamaysaa oo habeenkaasoo dhan salaam baa lagu dhammaysanaya iyagii baa isa salaamaya dadkii wan wanaagsanaabay salaamayaan dadkii wan wanaagsanaabaa isa salaamaya salaamun hiya ama ma ahee salaamun nabadgelyo weeyaanoo shayaadiinta iyo inta shar kalebaa habeenkaa dadka laga nabadgeliyaa saas way macna oo waa habeen nabad ah oo nabadgeliya jirto ilaa waaguu ka baryaya macna macni fara badan baa marka salaamun hiyada lagu fasira macna waadbarka inta waagu baryayna taagan tahay arrinta iyada saasuu alla subxana wa tacala inoo sheegay habeenkaasi marka waataa waan sheegnay inuu macnaha waxa bisha ramadaan ku jiro waxaa axaadiista nabiga ku sugan salawatullahi wasalaamu caleyh in uu nebigu ku sheegay tobanka dambe saxaabada nebiguna ay ku riyoodeen nebiguna uu yidhi tobanka dambe ka raadiye khaasatan habeenada tirada yani isdheer tirada isdheer ah ee kow iyo labaatanka iyo saddex iyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka iyo toddobiyo labaatanka iyo sagaal iyo labaatanka habeenadaa ka raadiyay buu nebigu yuri salawatullah waslamu caleyh si gooniya waxaa loogu rajo badan yahay habeenka toddobiyo labaatanaad iyo habeenka kow iyo labaatanaad waxaa yile nebigu sal lay slam xadiis saxiix wuxuu ku yihi leylatu leylatu alqadri leylatu leylatu asaabic walcishriin habeenka toddobiyo labaatanaad weyan buu nebig uri salawatullah waslamu caleyh waxaa kaloo sugan inuu nebigu intuu ku riyooday la halmaansiiyey oo wuxuu yidhi markii yani habeenkaas subaxdiida waxaan ku riyooday anigoo oo wejigayga yani dhooba saaran tahay oo biyo ka da-ayaan marka habeenkii kow iyo labaatanaad subaxdeediibuu roobdaay masaajidka nebigu salawatullahi wasalaamu caleyhi muusan lahayn wax biyaha celiya uu soo da-ay nebigu salawatullhi wasalaamu caleyhi salaaddii subax uu tukaday dhulkii oo qoyan buu wejiga saaray marka dhoobadii wejigii saaran baan aragnay bay dhehen saxaabadu ridwanullahi caleyh taa macnaheedu marka waxa waaye culimmada qaarkood waxay leeyihiin habeenku waa guurguuraa oo sanadba wuxuu ku jira meel sidaa culimada qaar baa odhanay waxaa laga yaabaa sanad inuu ku jira kob iy labaatanka sanad saddex iy labaatanka sanad shan iyo labaatanka sanad toddobiy labaatanka sanad sagaal iyo labaatanka sanadba meel inuu ku jira laga yaaba macna sidaa culimada islaamka qaar ka mid a macnaha ayaa maraya macna habeenka calaamooyin gooniyuu nabigu ku sheegay salawatullahi wasalaamu caleyh oo calaamooyinkuu leeyahay waxaa ka mid a habeenkaasi habeen degan inuu yahay buu nabigu ku tilmaamay salawatullah waslam xadis saxiix waa habeen degan oo makhluuqaadku ay xasilloo yihiin waxaa kaloo nebigu ku tilmaamay habeenkaas waa habeen hawadiisu ay dhexdhexaad tahay oo kulaylna ma aha qabowna ma aha waxaa kaloo calaamaadka uu ku sheegay lagu garan karo habeenkaa waagu markuu baryo qoraxda habeenkaas soo baxayse macnaha subaxdaa soo baxaysahay shucaac ma laha shucaac ma laha macnaha yacni waa iyadoo guduudan ayay soo baxaysaa oo shucaacii ay lahaan jirtay iyo fallaadhaheedii aan lahayn macna calaamaad fara badanoo saasoo kale nabiga ka sugan salawatulli waslamu caleyh oo habeenkaa uu ku tilmaamay macna marka habeenkaa ninkii la waafajiyo oo istaaga oo habeenkaa taagni iyo cibaado ku gutaaya ufira lahu maa taqadama min dembihi buu nabi uri salawatulli waslamu caleyh wixii dembigii horey uu sameeyey waa loo dhaafay wey macna saas wey waxay caaisha weydiisay nabiga salawatulli wasalaamu caleyh nebigu habeenkaa hadduu alla i waafajiyo maxaan idhahdaa allahuma innaka cafuwun tuxibu alcafwa facafu canii ducadaa badi buu nabigu ku yihi salawatullah waslamu caleyh marka habeenka qisadiisi iyo axaadiistiisu waa dheertahay macna inaa anagu anzalnaahu waan soo dejinay bu rabbilahi subxaana wa tacaala qur'aankii fii leylati alqadri qadaridda habeenkeeda habeenkeeda dhexdiisaan soo dejinnay habeenkaa dhexdiisa ama sharafta iyo weynanka habeenkeeda habeenkaa dhexdiisaan soo dejinnay wamaa adraaka maxaa ka ogeysayey nebigo maa leylatu lqadri qadaridda habeenkeedu wuxuu yahay maxaa ka ogeysayey maxaad ka ogtaa ma taqaanaa waxa ku jira khayrkeeda ma taqaanaa weligaa ma laguu sheegay haddaa lagu bari wey leylatu lqadri qadaridda habeenkeedu khayrun mid ka khayr badan weeye min alfi shahrin kun bilood midkii ka khayr badan waayo kun bilood midkii ka khayr badan waayo waxaa inkaari ku dhacday ruuxa khayrkaa laga qadiyey saas man ruuxa khayrkaa ka qaday oo habeenkaasi uu yani maray oo uu dhaafay isagoo macnaha waxyaalo kaleoo adduunye ku daahaya ku mashquulsan oo laga yaababa inuu macnaa waxa wey majaalis aan khayr lahayn inuu fadhiyo inuu qaad cunahayo inuu macnaa waxa weye turub iyo dublad iyo balaayo ciyaarahayo inuuba fawaaxish iyo dembiye ku jiro inuu dhiig muslim daadinayo isagoo balaayo ku jira kaa waxaa waxoogaa yaro dhaama midka isagoo iska hurdo oon damba ka lahayn oo shaqaba ka lahayn ay martay baya wax yar yaro dhaama kulligood waxaa ka wada fiican ninkii ka faa'idaysta saas wey macnaha oo bisha markay bilaabataba markay bilaabataba raadinteeda intuu gudagalo ilaa ugu dhammeeyo macna si uu habeenka macnaa waxa wey marna inuu udhaafin macna ruuxaasa ilaahi subxana wa tacala guul weyn u waafajiyey maxaa yeele waa cimrigaagio dhan ba ama cimrigaagaba inay kaba badantaa laga yaabo cimrigaaga inay ka badantaa laga dadka intooda badan ma gaadhaan dhowr iyo siddeetan sano dhowr sano ama afar sano ama weligaaba haddii lagu waafajana iska dhaaf imisaad macnaha faa'iido kuu taala marka aakhiro waa wax weyn waay marka laga faa'idayso jaaliska yaa la dayac wey yaa la beerdarayn tanazalu waxaa soo degeysa almalaaikatu malaaigtii baa soo degeysa iyo wruuxu malakuljibriil ruuxaasi malaaigtuu ka mid yahay laakiin waxaa la yidhaahdaa dikru lkhaasi bacda alcaam baa la yidhahda yani mid ka mida la sheegay markii markii hore la wada sheegay kadib waxaa loo sheegaya isaga si gooniya loogu xusay mudnaan gooniyuu leeyahay macna malaaigta markii la yidhahdo iyuu macnaha sharaf iyo mudnaan gooniya sitaa saas daraaddeed baa si gooniya loogu sheegay wruuxu malakuljibriilna waa soo degayaa fiiha habeenkaa dhexduu soo degaya biidni rabbihim rabbigood idankiisayna ku soo degayaanoo amar allay ku imaanayaan dhulka malaa'igtu iskama yimaadaan iskamana tillaabsadaan binu aadamka meeshuu doono iska aadeen laakiin malaa'igtu meel aan u tillaabsada la dhan tilaabo uma qaadaan biidni rabbihim idan ilaahay way kusoo degayaan way macna min kulli amrin arrin kulligii dartii bay usoo degayaan arrimo loo soo xilsaaray oy wadaan ama arrimo rabbi soo faray oo amar lagu soo siiyey kulligood yay usoo degayaan macna oy meesha u imaanayaan saas way macna salaamun hiya saa waa la dhihi karaa oo waxaa lagu taxallujin karaa tanazaluda waxaa kaloo min kulli amrinta loo celin karaa ta dambaa lagu xidhi karaa waxaa la dhihi karaa salaamun nabadgelyo weeye hiya habeenkaasi waa nabadgelyo oo maxay nabad ka tahay min kulli amrin arrin kulligii bay nabadgelyo ka tahay arrinkaasoo makhuufin laga cabsado wax walba oo laga cabsado makruuho dadku necbaystaan oo dhiba ayay habeenkaasi nabadgelyo laga yaho ay nabad ka tahay macna malaaigta is salaamaysana waa la yidhahda macna xataa matlaci ilfajri ilaa waaga berigiisa laga gaaro ilaa waagu ka baryay macnaha waagu hadduu baryo habeenkii jaaniskii marka waa tega wey macna khalaas maalinku lama wato maalinku lama sita wey macna bismi illahi raxmaan raxiim suurat lbayina suuraddan iyadana waa suurad makiya wey waxaa laga warramaya oo suuraddani iyadana ay ku saabsantaho laga hadlay sida binu aadamka uusan uga maarmin ilaahay subxaana wa tacaala rasuul uu soo diray iyo hanuun uu soo diray in uu yimaado inuusan ka maarmi karin baa la muujin si kasta hadduu u caqli badan yahay oo si kasta u cilmi badan yahay oo si kasta u khibrad badan yahay inuusan ka maarmin hanuunka ilaahay yaa la muujinaya macna saas weyaan markhaatigeeda layna siinaya bismi illaahi magac alle ayaanu nabda-u ku bilaabaynaa suuradda allihii arraxmaani naxariista guud ee adduunka gaal iyo islaamba wada gaadhay iska leh alraxiimi midda gaarka ee aakharo mu'miniinta unku goonida ah taana iska leh allaha magaciisaan cuskanaynaa oo ku bilaabaynaa lam yakun maynan ahaanin alladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo min ahli lkitaabi kitaabka dadkiisa ah iyo waalmushrikiina kuwii alle wax la wadaajiyey ah labadaa qolo oo labaduba gaala yihiin maynan ahaanin munfakiina kuwo ka fakanaya maynan ahaanin xataa taatiyahum ilaa ay uga timaado albayinatu alxujatu albayina xujadii caddayd ilaa ay uga timaado rasuulun rasuul ilaa uu uga yimaado rasuulkaasoo minallaahi xagga alle laga soo diray rasuulun mid la soo diray ilaa uu uga yimaado rasuulkaasoo minallaahi xagga alle laga soo diray yatluu rasuulkaasoo akhriyaya suxufan waraaqo mutaharatan oo la dahiray waraaqahaasoo fiiha dhexdooda ay yihiin kutubun qoraallo ama kutub qayimatun oo toosan macneheedu waxa waaye waxaa la muujinayaa waagii nebi maxamed la soo diray salawatullahi wasalaamu calayh iyo xilligii adduunka loo soo saaray qiimaha uu u lahaa imaanshihiisu uu adduunka u lahaa waxaa sugan oo bukhaari iyo muslim ku soo arooray inuu nebigu salawatulli wasalaamu caleyh ninkii la odhan jiray ubay ibnu kacab saxaabigii la odhan jiray inuu nebigu ku yidhi salawatulli wasalaamu caleyh waxaa lay amray ubayiyow inaan kugu dul akhriyo suuratu lbayina ilaahay baa i amray waa saxaabada nin ka mida markaasaa wuxuu yidhi oo nebi allow miyaa lay magacaabay ma magacayguu ilahay soo sheegay haabuu nebigu yihi salawatulli waslamu caleyh markaasuu ubayi ooyey wuu ilmeeyey farax daraadii ila farax waa lala ooyaa sooma marba hadduu ilaahay ku soo magacaabayba oo yidhi ubayi ha lagu akhriyo suuraddaas wax weyn soomaa ninkii la yidhahdo hadda madaxweynaha ku sheeg sheegayo walilahi almasalu lacla oo xafiiska madaxweynaha magacaaga lagu arko caawa farax seexan maayo saas way macana marka tii oo kale waa ilaahaygi ilaah subxaana wa tacala makhluuqaadka abuure maxaad mudda marka marka waxay leeyihiin waxa uu nebigu ubayi ugu dul akhriyey suuraddan waxaa isku qabsaday aayad qur-aanka ka mida isaga iyo cabdullahi bin mascuud ubayina sibuu u akhriyey cabdullahina sibuu u akhriyey markaasay nebiga isla tageen salawatullah waslamu caleyh markaasuu nebigi cabdullaahina garsiiyey ubayina wuu garsiiyey labadiinuba gar lihidin buuri ubayi markaasaa wuxuu yihi shaki weyn baa markaa galay buuri hal hadal oo ilahay xaggiisa ka soo degay seebaa sidana loogu akrin karaa sidana labaduba sax u wada noqon karaa shaki weyn baa igalay buuri markaasaa nebigu sal alay wasalam intuu u yeedhay buu laab halkaa macnaha waxa weye xabadka ah iyuu gacanta igaga dhuftay buui markaasuu yidhi ubayow malakul jibriil baa ii yimid buu yidhi markaasuu yidhi buu ihi ummadaada qur-aanka waxaad ugu akhridaa ilaa toddoba qaab oo toddobaduba xaq wada yihiin toddoba qaab oo toddobaduba xaq wada yihiin markaasuu nebigu u sheegay salawatullh wasalaamu calayhi wuxuu yidhi aayaddan suuraddan suuratulbayina la yidhaahdo yuu alla i amray ubayow inaan dushaada ku akhriyo qalbigiisa marka waxaa laga saarayay waxoogaagii shakigee galay sidii cumar ibn khataab radi allahu canhu markuu xudaybiya heshiiskii xudaybiya markuu waxoogaa ka shakiyey ee muranka ka keenay suuratulfatxi markay soo degtay nebigu salawatullhi waslamu caleyh cumar intuu u yeedhay buu ku dul ahriyey saas wey macana marka saasaa keentay bay leeyihiin ubayi inuu nebigu ku dul akhriyo salawatullahi waslamu calayh ubay marka wuxuu leeyahay nebigu markuu gacanta igaga dhuftay xabadka iga saaray inta dhididu waa weyn iga soo daatay baa waxaad moodaa buu inaan alla arko subxaana wa tacala yacni shakigiio dhan baa iga baxay buu shakigio dhan ayaa iga baxay buu marka suuraddani marka waxay ka hadlaysaa waktigii nabigeenna lasoo saaray salawatullhi wasalaamu calayh dadku laba qaybood bay ahaayeen qayb ahlulkitaab bay ahaayeenoo yahuudiya nasaaray ahaayeen ahlulkitaab baa laysku yidhahdee qayb intaa wixii ka soo hadhayna mushrikiin bay ahaayeen oo carabtii oo asnaam caabuda iyo qolo dabka caabuda iyo qolo xidigaha caabuda iyo qolo cawaam ahoo wax ilaahayn lahayno waxbaba caabudin adduunku wuxuu ahaa un qayb mushrikiin ah iyo qayb ahlulkitaab ah labadaa qaybood bay ahayd qaybtan mushrikiinta iyaga iska badaaba mugdiyey ku dhex jireenoo waa fogaayeen qoladan ahlulkitaabka roonayd ayaguna kitaabkii ilaahay soo dejiyey ee towradiiyo injiil ahaa way bedeleen markaasaa waxay haysteen wax culimadoodu intay u dejiyeen oy ku feegaareen oo kitaabkii ilaahay qaarna ka tuureen qaarna iyagu ku kordhisteen wax culimadoodu dejiyeen baa diin u ahayd markaas marka adduunkao dhan mugdi buu ku jiray waa la wada inxiraafsanaa waa la wada khaldanaa wax yar oo ahlu kitaabkii hore ka mida oo meelaha sawmacadaha iyo ku qarsoon ayaa macnaha waxa weye soo hadhay intooda kale baadibuu adduunku wada ahaa macnaha waa sida xadiidka nabiga ku yimi salawatullhi wasalaamu calayh ilaahay adduunka marka waa u wada cadhooday wax yar baqaaya min ahlilkitaaba mooyaane wax yaroo ahlilkitaab ka soo hadhay mooyaane macna xilligaasaa marka nabiga salawatullhi wasalamu calayh ilaahay uu usoo saaray adduunka oo iftiin adduunka loo ifiyey buu ahaa nebi maxamed salawatullhi wasalaamu calayh marka waxaa la leeyahay nimanka ahlulkitaabka ee kitaabka sheegta ee yahuud iyo nasaare ah iyo kuwan mushrikiintae sanamyada caabuda labadooda midna ma aha kuwo ka fakan kara shirkiga gaalnimada xumaanta jahliga baatilka kama fakan karaan kuwa ka fakanaya oo daynaya oo ka tegi kara maba kama tegayaan ilaa ay uga timaado xujo cad uga timaado saas man yacni caqlikooda iyo garasho kooda iyo awoodtooda iyo tabartooda ugama tegi karaan ilaa hanuunka ilaahay uu yimaada subxana wa tacaala mayna ahayn kuwo ka tegayoo qorin qashinkoodii iyo xumaantoodiibay iska qasanayeen ilaa ay xujadii caddayd uga timid oo xujada cad maxay ahayd rasuulin ilaa uuga yimid waa nebi maxamed salawatullah waslamu caleyh maxaa yeelay isaga laftiisa iyo qaabkuu ku yimid iyo qaabku waxyiga loogu waxyooday iyo xujo cad buu ahaa waxa uu xambaarsan yahay ee kitaabkuuna xujo cad buu ahaa isagoo dhan baa xujo cad oo iska muuqata ah rasuulku salawatullahi waslamu caleyh ilaa uu rasuulkaasi uga yimid niman xumaanta wataan daayey ma ah niman isgartay oo qashinkii ka hadhayna ma ah niman gaalnimadii daayeyn ma ah niman wax kala gartay ma ah niman ka fuqay maaha wixii ay ku jireen ilaa ay tii cadayd uga timid man tii cadayd markay uga timid oo rasuulka ilaahay ah oo akriyaya suxuf akriyaya ilaa uuga yimi suxufan suxuftu waa waraaqo waa waraaqihii uu ku qornaa qur-aanka ku qornaa waay qur-aanku uu ku qornaa waay leanna qur-aanka marka loo keenayo kor marka laga keenayo xagga rabbi laga keenayo looxulmaxsuudka laga soo qaaday looxul maxfuudka markii laga soo guuriyena malakul jibriil baa soo qaadoo nebiga soo gaadhsiiyey salawatullhi waslamu calayh waxaa laga yaabaa markaa inuu qoran yahay qur-aanka markii nebiga la soo gaadhsiiyo aayaddu soo degtana nebigu wuxuu dhihi jiray qora oo wuxuu lahaan jiray rag karaaniyiin ah oo waxyiga qora ayuu nebigu lahaa salawatullahi waslamu caleyh saas way macnaa marka waraaqa ma jirin waagaas laakiin waxaa lagu qori jiray lafaha macnaha garab garab yani lafaha garabka yani ballaadhan iyo dhagaxyaanta iyo yani geedaha iyo caleemaha balballaadhan iyo yani yani idiinta haragga iyo waxyaalahaasoo dhan baa qur-aanka lagu qori jiray macna ilaa waraaquhu dib ay ka soo baxaan oo markaa kadib qur-aanka lagu qoray ta kale wuxuu alla ogaa subxaana wa tacaala waagaaba in qur-aanka waraaqa lagu qori doonuu rabbi ogaa subxana wa tacaala marka waraaqu akhriyaya waxa waaye waxa waraaqaha ku yaallu nebigu akhrinaya salawatullahi waslamu caleyh oo qur-aanka wey macna oo taynsoo kaynu soo marnay nebi maxamed salawatullahi waslamu caleyh waxna ma akhrin karo waxbana ma qori karo soomaynaan soo marin hawa haddana waxaynu leenahay yatlu suxufan mudaharatan waraaqa la dahiray buu akhriyaya macnaheedu ma aha intuu waraaqaha fiiriyu wax ka akhriyaya meehe waraaqaha waxa ku qoran buu kor ka akhriyaya nabigu salawatullah waslamu caleyh saas wey macana ee waraaqihiibuu wax ka fiirinaya lagama wado maxaa yeele maba garan uma kicin karo nabigu salawatullahi waslamu caleyh waxa meesha ku yaalla ma akrin karo ayib waraaqahaasaa marka la tilmaamo waa waraaq waraaqa waa waraaqa mudahara baa layidhi waraaqahaas waa waraaqa mudahara ah mudaharo waxaa laga wadaa xumaan iyo baatil oo dhan bay ka dahiran yihin waxay ka nadiifsan yihiin oo laga dhowray qalqallooc oo dhan baa laga dhowray way toosan yihiin ayaga oo dhan allah dahiray subxaana wa tacaala kor markay joogaanna gacan daahira waxaan ahayn inay taabata lama rabo adduunka markay yimaadeenna way dahiran yihiinoo waa nadiifsan yihiinoo xumaanoo dhan bay ka nadiifsan yihin waa qur-aankii wey waxa la ammaanaya macna waxaa ku sugan waraaqahaas oo ay ku sugan yihiin kutubun qayima kutubta waxaa laga wadaa waa axkaamtii ku taallay waraaqda waay axkaamta oo kutubta waxaa loo leeyahay ilaan qur-aanku markuu soo degay intaasoo mawduuc buu ka hadlaa soo ma mar qisooyinkii iyo warar buu bixiyaa ummadihii horuu ka waramaa mar waanow bixiyaa mar mustaqbalkii wax imaan doonuu ka waramaa mar axkaam buu jiidayaayo macnaha macnaha inoo sheega mar waxaa yeela buu dhahaa mar waxaa daaya buu dhahaa mar dhaqaalihii buu ka hadlaa mar siyaasadii buu ka hadlaa mar dowladii buu ka hadlaa mar caqiidadii buu ka hadlaa yacni kutub waay kutub waay macnaha waa intaasoo axkaam oo kala duduwan ayaa macnaha ku dhex taalla waraaqaha soo degay macnaha waraaqaha uu nebigu akhriyo oo qur-aanka kutub kala gegedisan iyo axkaam noocyo fara badan ah ayaa ku dhex jirta wy macnaha fiiha kutubun qayima sida hadda maalan kutubta la alifo kale soo mid anag kutubta la alifo kale ay kitaab kitaabka ugu yar haddaad soo abu shujaac haddaad soo qaado asagoo kitaabkaasi magac uu leeyahay haddana kitaabka gudihiisa waxaa kusii jira kutub fara badan sooma maxaa kutub kitaabu dhahaara kitaabu salaa kitaabu nikaax kitaabu lbayc intaasoo kitaabbaa kusii guda jirta marka waxaa laga wadaa uun axkaam kala duduwan baa kusii dhex jirta unbaa laga wadaa fiiha kutubun qayima axkaamtiibaa haddana waxaa lagu tilmaamay inay toosan tahayn oo qalloocsaneyn axkaam qalloocsan ayaa rabbi subxaana wa tacaala uu ku qoray meesha iyadaa macnaha oo uu dhigay wey macnaha lam yakun maynan ahaalin aladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo min ahli lkitaabi kitaabka dadkiisa ah kuwii kitaabka horay kuwa gaaloobay waxay ka kooban yihiin ahlulkitaab iyo mushrikiin bay ka kooban yihiin kuwa gaaloobay maynan ahaanin oo ahlulkitaab iyo mushrikiin ka koobani maynan ahaanin munfakiina kuwii ka fakada oo ka fuqa oo daaya oo ka reebtooma xumaantiiyo gaalnimada maynan ahaanin wey macna xataa taatiyahum ilaa ay uga timaado albayinatu midii cadayd xujadii cadayd ilaa ay uga timaado ayagu iskood mayna u daynin ismaynan garanin ismaynan waansanin maynan daynin ilaa ay tani u timid rasuulun ilaa uu u yimid ka bedel bayinada rasuulun ilaa uu u yimid maynan macnaha waxa weye ka fakanin xumaantaa mayna ka fakanin ilaa ay mid cadi u timid rasuulun rasuul ilaa uu u yimid min allahi rasuulkaasoo xagga alla ka yimid mid xagga alla laga soo diray ilaa uu u yimid rasuulkaasoo yatlu akhriy waa nebi maxamed salawatulli waslamu calayh rasuulkaasoo yatlu akhriyaya suxufan waraaqa akhriyaya waa qur-aankii waraaqahaasoo mudaharatan la dahirayo qalqallooc iyo xumaan oo dhan laga dahiray baatil bay ka dahiran yihiin macna waraaqahaasoo fiiha dhexooda ay yihiin kutubun kutub fara badan iyo axkaam fara badan iyo arrimo fara badan ay yihiin qayimatun kutubtaasoo toosan yacni axkaam toosan oon qallooc lahayn qur-aanku hadduu war sheegayana warku waa run oo su u dhacay wey hadduu qur-aanku xugum sheegayana xugumkaasi cadaalad buu ku salaysan yahy labadaa mid wey macna watammat kelimatu rabbika sidqan wacadlan soomaahn sidqan fi lakhbaar wa cadlan fi laxkaam waay akhbaartuu bixinayana waa run axkaamtu jidaynayana waa cadaalad labadaa u wey macna saas wey wma tfaraqa aladiina uutuu lkitaaba ila min bacdi ma jaathum lbayina su-aal baa marka imaanaysa nimankii ahlulkitaabka ahaa markuu nebi maxamed u yimid salawatulli wasalaamu calayh yahuud iyo nasaara markuu u yimid ayagoo khaldan oo qalloocsan maxay sameeyeen marka waa kuwan wamaa tafaraqa mayna kala bixin oo mayna kala tegin aladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba kitaabkii la siiyey ila min bacdi ma jaathum markay u timid kadib mooye albayinatu midii cadayd yacni markay tii cadayd u timid unbay kala baxeenoo iskhilaafeenoo kala tageen wamaa umiruu lamana amrin nimankaa ilaa liyacbuduu inay caabudaan mooye wax kale lama amrin allaha alle inay caabudaan mooye wax kale lama amrin mukhlisiina ayagoo gooni yeelaya lahu ilaahay addiina hogaansanka ayagoo u barax yeelay u baraxtiraya macna xunafaa'a xaale ay yihiin kuwa toosayo xaqa ku toosay ka leexanaya diimaha baatilka wayuqiimuu inay hagaajiyaan oo toosiyaan mooye lama amrin wax kale asalaata salaada inay toosiyaan mooye wax kale lama amrin wayu'tuu inay siiyaan azakaata zakada inay siiyaan oo bixiyaan mooye wax kale lama amrin wadalika kaas oo tawxiidka iyo salaada iyo zakada ah ayaa diinu lqayimati diinu lmillati alqayima milladii toosnayd diinteedii waay milladii toosnayd ama ummadii toosnayd diinu lummati alqayimana waa la yidhahda ummadii toosnayd diinteedii waay saas way macana intaa la soo sheegay nimankii ahlulkitaabka yahuudiya nasaaro ahaa markuu nebi maxamed u yimi salawatulli waslamu caleyh horeyna ay usii yaqaaneen inuu imaanayana ay ka warhayeen markuu u yimid markaa unbayba kala jabeenba wamaa tafaraqa aladiina uutuu lkitaaba ila min bacdi ma jaathum lbayina xujadii cadayd ee xumaanta u cadaynaysay wanaaggana u qeexaysay markay u timid markaa unbayba kala jabeenba markaa unbay kala tageen oo iskhilaafeen kala baxeen oo say isu khilaafeen waxay isu khilaafeen laba qolo qolo xujadii iyo cadayd raacday oo nebi moxamed raacday salawatulli waslamu caleyh oo rumaysay iyo qolo diiday oo xumaantoodii ku adkaystay oo weliba intay cuqdad qaadeen xin iyo xasadna uu qaaday bilaabay inay nebiga la dagaalamaan oo ximiyaan salawatullahi wasalaamu caleyh labadaa qolay marka u kala baxeen mana ahayn inay kala baxaan iyagoo isku duuban baa loo baahnaa xujada inay qaataan oy raacaan oo xujadu inay yani ku kala cararaan oo qola cararto qolana raacday looma baahna wey macana qolada marka eedda loo jeedinayahay waa qolada xujada gara martay ee qolada xujada raacday ee khayrka raacday nebi maxamed raacday iyagu ma eedaysna wey macana laakiin waxaa la tilmaamaya un meeshii ahayd in laysku duubmo inay ku kala baxeen meeshii ahayd in lagu duub laysku meesha xaq u caddaado wa ee xumaantii wanaagga la kala garto meeshaasay ahayd in laysku duubmo meeshii duubmida keenaysa bayba ku kala baxeen iyagii macana oo isku khilaafeen saas un layna leeyahay macana waxaa nabigeena ka sugan salawatulli wasalaamu calayh inuu xadiis saxiixa ku yidhi iftaraqat alyahuudu cala ixda wasabciina firqa waftaraqat alnasaara cala snatayni wasabciina firqa wasataftariqu hadihi alumma cala alaatin wasabciina firqa yahuudi waxay u kala baxday u qaybsantay toddobaatan iyo kow kooxood kiristan iyo nasaarana waxay u qaybsameen toddobaatan iyo laba kooxood ummaddanina waxay u qaybsami doontaay oo isu khilaafi doontaa toddobaatan iyo saddex kooxood buu nabigu yihi salawatullah waslamu caleyh markaasu wuxuu yihi kulluhaa fi nnaar ilaa waaxida kulligoodna naartay wadagelayaan mid mooyaane buu nabigu yihi salawatullah waslamu caleyh tesitewaan dhalin midaasi waa midee maa ana calayhi calayhi calayhi waasxaabi buu nabigu yihi salawatullah waslamu caleyh aniga asxaabtaydu waxaan haysano ee mabda iyo diin noo ah inta haysata kooxda unbaa badbaadi toddobaatan iyo labada kaleetana naartay galayaan buu nabig uri salawatullah waslamu caleyh marka waxay muujinaysaa wamaa tafaraqa aladiina uutuu lkitaaba say u qaybsameen iyo intay u kala baxeen buu xadiiskaasi inoo caddaynaya macna oo nabigu ku caddeeyey salawatullahi waslamu caleyh markay saa isu khilaafayaan oo ay kala baxayaan oo ay kala tegayaan oo ay yani waxa weyaan kala ay kala baxayaan ma aha inuu ilaahi subxaana wa tacala wuxuu nebi maxamed la yimid wax ka gedisan in iyaga la faray ma aha saas waxaa la faray un oo keliya inay ilaahay caabudaan ayagoo isaga keligii u baraxtiraya diinta waxaa laga wadaa cibaadada iyo hogaansanka cid kale ilaahay hala caabudina malaa'igtiisa hala caabudina oo rasusha hala caabudina oo dhagaxyaan hala caabudina oo culimmadiinna hala caabudina ilaahay keligii caabudoo isaga u gooni yeela cibaadada saasaa la amray waxaa kaloo uun la amray salaada toosiyo hagaajiya waxaa kaloo uun la amray zakada bixiya taasaa diinta toosan a macna diinta toosani waa midda waata inaga layna amray sooma inaguna intaa baa layna amray ilahay keligii caabudi waa tawxiidkii laa ilaha ila allah wa muxamedun rasuulullah ayb salaadana hagaajiya waa rukniga labaad sooma rukniga saddexaadna zakada bixiya soomaaha saa unbay iyagana u ahayd macna tawreedna saasaa ku taallay injiilna saasaa ku taallay laakiin nimankana waa bedeleen saas mana waa bedeleen wax alla wixii o dhan bay bedeleen macna inay toosaanoo diimaha xuxuuna qalloocsan o dhan intay ka tagaan iyo mabaadida qalloocsan diinta xaqa inay qaataan taa unbaa alla faray subxana wa tacala wamaa tafaraqa mayna kala bixinoo ismaynan khilaafin alladiina kuwa uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey waa tawreedii injiil kutubtii hore waay kutubta kuwii la siiyey maynan kala bixinoo ismaynan khilaafin ilaa min bacdi maa wakti kadib mooye wakhtigaasoo jaa'atum ay u timid albayinatu xujadii cadday xujadii caddayd markay u timid iyo wakhtigay u timid kadib mooye maba ayna kala bixin markay u timid kadib unbay kala bixeen wey macna oo iskhilaafeen oo kala jabeen wamaa umiruu lamana amrin ila liyacbuduu saa daraaddeed buu ilahi wuxuu yidhi walaa takunuu kaaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma ja'athum albayinaat sida kuwaasoo kale ha noqonina markay xujadu u timid oy u caddaatay kala baxay oo kala jabay oo nin walba hawadiisa raacay ummadii nabigaay saasoo kale ha noqonina bu alla leeya subxana watacala oo yahu kitaabka o kale ha noqonina taqriiban sidaasoo kale unbay noqdeen dad badan noqdeeno waa kaa nabigu noo sheegay salawatullahi waslamu aleyh dad badan baa xujadii caddeed waxba aan ku qaadanin oo ummadda nebi maxamed salawatullahi waslamu caleyh wamaa umiruu lama amrin ila liyacbuduu inay caabudaan mooye wax kale lama amrin allaha alle inay caabudaan mooye wax kale lama amrin kiristanka ciisaha ay caabudayaan iyo yahuuddu waxyaalaha ay caabudayaan diintoodii inaysan ku oolin baynu marka garanaynaa macana saas weyaan ila liyacbudu allaha alle keligii inay caabudaan wax kale lama amrin mukhlisiina xaalayihin kuwo u gooni yeelaya lahu ilaahay addiina diinta u gooni yeelaya ayagoo ilaahay diinta iyo hogaansanka u gooni yeelaya weliba oo aan cid kale wax ugu darayn la wadaajinayn xunafaaa xaalo ay yihiin xaniifka waxa laydhaha ninka toosan xaniifka ninka toosan baa la yidhahdaa macana xunafaa'a xaala ay yihiin kuwo toosanoo ka leexanaya diimaha baatilkee qalloocsan oo diinta saxdaa u leexanaya oo ku toosay macna wayuqiimuu inay toosiyaan ma wax kale lama amrin asalaata salaada inay toosiyaanoo sidii loogu talagalayoo loo amray u tukadaan sidaa ma wax kale lama amrin wayu'tuu inay siiyaanoo bixiyaan ma wax kale lama amrin azakaata zakada inay bixiyaan kristan zaka bixiya xaggeed ku aragteen yuhuud zaka bixinaysana xaggeed ku aragteen ma jiraan waxaad garan kartaan diintooda inay wax badan ay ka bedeleen wax alla wixii ay islahaayeen idinka idinka hor imaanaysaaba way ka tuureen macna culimadoodii horaa ka turtay kuwana waa iskaga raaceen macna wadalika midkaasaana diin lqayimati nin maalinaweyd aan islaaminayn oo brofesor ah oo yani kristan aha asalkiisa yaa wuxuu ii sheegtay wuxuu ihi jaamacadda maalintan ka baxay yaan joojiyey buu ihi kristanka iyo xidhiirka naga dhexayey buu maxaa dhacay baan wuxuu yihi waxaan akriyey kutubtoodaan akriyey buu kutubta islaamkana waxbaan ka arkay buu waxaan arkay buu yihi kutubtooda waxaa ku taalla buu yihi dhaqankooda iyo kutubtooda isma laha buui xataa iyagoo bedelay haddana kutubtooda hadda ay haystaan waxa ku yaalla iyo dhaqankooda isma leh maxaa yeelay buu waxaan ku arkay kitaabtooda oo ku taalla buu yihi rusushii ilaahay ee hore nebi ciise iyo nebi muuse iyo markay sujuudayaan inay wejiga dhulka dhigi jireen kuwana intay kaniisadda isugu tagaanoo foorfooriyaan oo dhadhawaaqaan ubay iska soo kala dareeraan waan baaray buu yihi waxaan ogaaday ummad wejiga dhulka dhigta oo sujuudda inay islaamku un keliya yihiin taasa waxaa ka mid ah waxyaalihii ugu bixiyey inaan yani waxa wey doorto diinta islaamka oon ogaado inay diinta xaqaa tahay macana ficlan saas wey macana wax badan baa marka diintooda iska bedelay ina aladiina kafaruu wadalika midkaasi dhe tawxiidka iyo salaada iyo zakadu wadalika kaasi diinu lqayimati diinu lmillati milladii diinteedii weeye diintii alqayimati milladii alqayimati ee toosnayd millada toosan diinteedii wey middaa iyada manaa ayagana loo soo dejiyey inagana laynoo soo dejiyey oo aynu ka simana lakin iyagu waa ka leexdeen mana ina aladiina kafaruu min ahli lkitaabi wlmushrikiina fii naari jahannama khaalidiina fiiha ulaaika hum sharu lbariya laba qolo marka way kala jabeen soolama dhihin labadii qolo ee qolada xaqii iyo bayinada raacday qolana ay khilaaftay waa qolo walba abaalka ilahay agtiisa kuleeyihin baa laynoo sheegay ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo min ahli lkitaabi kitaabka dadkiisa iyo walmushrikiina gaalada kuwa alle wax la wadaajiyey ah labadaa qolo ahi fii naari jahanama jahanamo naarteeda dhexdooday ahaadeen khaalidiina xaalay ku waarayaan fiiha naarta jahanamo dhexdooda ulaaika kuwaasina hum iyagu sharu lbariyati uunka kuwa ugu shar badan wey intuu ilaahay uumay ama abuuray bay ugu shar badan yihi ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wanawaagsani ulaaika kuwaasi hum iyagu khayru lbariyati inta alla uumay bay iyaguna ugu khayr badan yihin taas way macana kuwa gaaloobay ee gaalnimada doortay ee xumaantoodii ku adkaystay ee ama ahlulkitaab ah ama kuwii carabti iyo kayrkooda ilaahay wax la wadaajin jiray ah kuwaasi naarta jahanamay ku dhex jiraan dhexdeeday gelayaan way macana way ku waarayaanoo kana geeriyoon maayaan kana bixi maayaan kuwaasina intuu ilaahay uumay bay ugu shar badan yihin taas way macana maxaa yeeley intuu ilaahay uumay way u wada hogaansan yihin oo meeshuu ugu talagalayyay joogaan oo wuxuu ugu talagalay bay fulinayaan kuwana meeshii lagu ogaabay ka tageen wixii laysku ogaana way khilaafeen ballankii rabbina waa jabiyeen subxana wa tacala intuu abuuray bay marka ugu shar badan yihin kuwa iimaanka laga hele qalbigooda ka hogaansamay iimaanku waa hogaansanka qalbiga ilaale wa camilu saalixaatina waxa weye waa hogaansankii daahirka ahaa wa oo xubnahoodana hogaamiyey acmaashiina la yimid saalixada ahayd qalbigoodana iimaan ka buuxiyey kuwaasi waa intuu ilaahay abuurayba una ugu khayr badan yihi marka saas wey qaacidadu saas wey ama adigu yahuud sheego ama markaagii hore nasaaro sheego ama markaagii hore meeshaa doonta ka soo jeed ama islaamnimada sheegeen haddii iimaan iyo camal saalixa lagaa helayo ilaahay waa ku jecelay dad ilaahay intuu abuuray baad ugu fiican haddaad laakiin taa lagaa waayo waxa weeyaan intuu alla abuuraad ugu xuntahay wey macana ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo min ahli lkitaabi kitaabka dadkiisa ah iyo walmushrikiina kuwa alle wax la wadaajiyey ah kuwa labadaa qolo oo kuwa gaaloobay isku amacno fii naari jahannama jahanamo naarteeda dhexeeday ahaayeen yay ahaadeenoy ku jiraan wy macana way gelayaan baa laga wadaa khaalidiina xalay ku waarayaan fiiha dhexdeeda ulaa'ika kuwaasi hum iyagu sharu lbariyati intuu alla uumay bay ugu shar badan yihin makhluuqay ugu shar badan yihin macana ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo qalbigooda hogaamiye oo wixii xaqa rumeeyey wixii loo baahnaa inay rumeeyaan oo wa camiluu sameeye alsaalixaati acmaasha wanaagsan iimaanka qalbiga markuu dego xubnuhuna inay tillaabsadaan oy dhaqan galaan oy wax fuliyaan oy amar qaataan waa laga maarmaan haba yaraatee haba yaraatee laakiin iimaan baan leeyahay wax haba yaraatee ee dhaqan oon la imaanaya ma jira xataa salaadiina ha ahaado waxbana xubnahayga ka samayn maayo mu'min baan ahay waa waraan isqabanaynin waay isma keenayso aamanuu wa camiluu saalixaat wuxuun waa inuu la yimaado wuxuun camalka saalixa ka mida salaadaha ugu yaraato waa inuu la yimaado macnaa wuxuun waa inuu la yimaado salaadda macnaha kow ha ka ahaatee ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu saalixaati acmaashooda wanaagsan sameeyey ulaa'ika kuwaas hum khayru lbariyati intuu alla abuuray ayay uunkiisa ayay iyaguna ugu khayr badan yihin abaalgudkoodii waa kuwa kuwii hore haddii la yidhahda jahanamay ku waarayaan kuwana xaggay ku waari doonaan hoygooda dambe xaggee waa jazaauhum abaalkoodu cinda rabbihim rabbigood agtiisa ugu abaal ah rabbigood agtiisa abaalgudkay ku leeyihiin jannaatu cadnin waaridda jannooyinkeedu wey waarid jannooyinkeed wey beero la yidhahdo beerihii waaridda waay tajri jannooyinkaasoo ay socoto qulqulayso min taxtiha hoosteeda alanhaaru webiyaasha ay qulqulayaan khaalidiina xaalay ku waarayaan fiiha dhexdeeda abadda weligood bay ku waarayaan radia allaahu ilaahay baa raalli ka noqday canhum xaggooda waraduu iyaguna raalli bay noqdeen canhu alla xaggiisay raalli ka noqdeen daalika arrinkaasoo jannooyinka la soo sheegay liman cid bay u sugnaadeen ciddaasoo khashiya baqay rabbahu rabbigii ka baqay abaalgudka ay leeyihiin ilahay agtiisa ku leeyahy subxana watacala waxa waaye ilaahay agtiisaa la yidhaha ilahay agtiisa waa sharaf meel ilahay ka fog maaha meel ilahay subxaana wa tacaala ka fogi ma jirto laakiin waxaa laga wadaa cinda rabbihimtaasi waa maamuus iyo sharaf waay abaalgudka alla agti ay ku leeyihiin iyo xukunkiisa ay ku leeyihiin waxa weeye jannooyin lagu waarayo waay jannooyinkii laftoodiibaa waxaa loo bixiyeybay jannaatu cadnin waaridda jannooyinkoodii baa loo bixiyey waa beero lagu waaro aan lagana geeriyoonin lagana tegin beerahaasi waxaa hoostooda qulqulaya webiyaal iyo ilo durdura waa kuwan soo marnay fii suurati maxamed kusoo marnay noocyo badanoo kale gedisan way ku waarayaan baa lali fiiha dhexdeeday ku waarayaan weligood bay ku waarayaan ma haddana la doodhigi bal u fiirso cadninta waaridda la yidhahda khaalidiina fiiha waarid wey abaddana waa lagaba dhigo waa weligood waay waa yani weligaaba ha ka bixin marka intaasoo dhan waxaa lagu xoojinaya inay meeshaasi lagala geeriyoonayn lagala guuraynin lagala safraynin weligeed lagu jirayo macna saas weyaan waxaaba intaa u dheer oo waxaasoo dhan isku fuuqfuuqsadayba nimankaa ilahay baa raalli ka noqday jannada ay galeenba waxaaba ka weyn rabbigii jannada abuuray iyaga abuuray koonka abuuray wax maamulayey yaa jecel oo raalliba ka noqdayba iyaguna rabbigood bay raalli ka noqdeenoo waxan uu siiyey baa qanciyey saas wey macna radiitu can fulaanin markaad tidhahdo hebel xaggiisa raalli baan ka noqday macnaheedu waa ka qancay wey wuxuu isiiyey baan ku qancay aad buu ii deeqay raalli baan ku ahay wey macna marka raalli bay ku noqdeen wixii rabbi siiyey subxana wataala maqsuudiin bay ku yihiin uma halqaltaagayaanoo ma saluugayaan niman uu saluug ku jiro maaha ilan subxaana watacaala uu siiyey waxay saluugsan yihiin ma aha waa waxay ku qanacsan yihin wey macnaha waxaana iskale jannadaa iyo khayrka la soo sheegay ninka rabbigii ka baqa subxana watacaala oo waxyaalo fara badan oo naftiisu doonayso cabsi daraaddeed uga taga waxyaalo fara badan oo naftiisu nacab tahayna cabsi daraaddeed uu rabbigii ka cabsanayo u sameeya saas macnaa kaasaa iskale way jazaauhum abaalgudkooda nimankaas la soo sheegay ee iimaankii camalka saalixaa sameeyey abaalgudkoodu cinda rabbihim rabbigood agtiisa ugu abaalgudihi jannaatu cadnin waaritaanka jannooyinkiisa wey aseendooyinka iyo beeraha waaweyn lagu waaro wey kuwaasoo tajri ay soconayso min taxtiha hoosteeda alanhaaru webiyaashu ay soconayaan yani hoosteeday socotaa waxa weyaan geedaha iyo guryaha ku yaala ayaa hoostooda ay socdaan wey webiyaashu khaalidiina xalayan kuwa ku waaraya fiiha dhexeeda abadda weligood bay ku waarayaan radia allaahu ilaahay baa raalli ka noqday canhum xaggooda waraduu iyaguna raalli bay noqdeen canhu alla xaggiisay raalli ka noqdeen dalika kaasina arrinkaa la soo sheegayna liman cid buu u sugnaaday khashiya cabsaday rabbahu rabbigii ka baqay ninkii rabbigii ka baqay baa iskale wey macna marka hala shaqaysto wey macnaheed hala shaqaysto oo jannada rabbi subxaana watacaala ciyaar laguma helo waa qaali wey alaa ina silcat allahi haaliya bu nabig uri salawatullah waslamu caleyh badeecada ilahi waa qaali marka rabow hala shaqaysto hala dadaalo wey macna suuratu zulzilat suuratu zalzala suuradanna waa suurad iyaduna maki ah suuradahan o dhan waa wada maki wey macna waxay ka hadlaysaa maalinta qiyamaday ka hadlaysa suuraddan oo dhan iyaduna maalinta qiyamaday kusaabsantay bismi illaahi magaca allaan ku bilaabaynaa alihii arraxmaani naxariista guud lahaa arraxiimi midda gaarkaana lahaa idaa goortii zulzilat la gilgilo alardu dhulkii zilzaalahaa gilgilideeda marka la gilgilo gilgiliday lahayd ee iyadu lahayd markii la gilgilo oo wa akhrajat ay soo saarto alardu dhulkii asqaalahaa culaysiyadeedii ay soo saarto oo wa qaala uu yidhaahdo alinsaanu dadkii insaankii uu yidhaahdo maa laha maxaa u sugnaaday maxay u dan leedahay yowma-idin maalinkaa ayay tuxaditu sheekayni arladii waxay ku sheekayn oy warrami akhbaarahaa wararkeedii bay sheegi maalinkaas waxay warhaysay oo dhan ay yani waxa weyaan bannaan keeni doonto dhulka marka la gilgilo gilgilidiisa buu alla lehy subxana wa tacaala waa marka adduunka la kharibayo waay yani ifkan marka la baabi'inayo weeyaan dhulkii baa la gilgilayaa waa marka waxaan ka wada inta la baabi'iyo oo la rogo kadib la doonayay in laga soo saaro wixii ku jiray saas macana wixii ku jiray laga soo saaro dhulkii baa la gilgilayaa waa la ruxayaa ruxideedii iyo gilgilidda iyadu lahayd la gilgila baa laleeyahay zilzaalaha waxaa laga wadaa iyada xooggeeda iyo tankeeda iyo awooddeeda iyo tabarteeda gilgilid ku aadan oo waafaqsan way macnaheed mid noocaasoo kaley leedahay oo loogu talagalay tii loogu talagalay lahayd markii la gilgala way macna oo ay soo saarto culayskeedii ay soo saarto wa akhrajat ilardu asqaalaha ay macnaha soo saarto culaysyadeedii ay soo saarto culaysyada laba macnaba waa laga wadaa wixii gudaheeda ku jiray oo binu aadamkii lagu aasay iyo makhluuqaadkii galay ah way iska soo saari wa alqat maa fiiha wa takhallat waa nagii soo marnay wixii gudaheeda ku jira ay soo saarto oo iska khaali yeesho waxaa kaloo iyadana la dhihi karaa oo iyadana soo gelaysa macaadinta iyo dahabka iyo fidada iyo waxyaalaha qaaliga iyo kaydadka gudaheeda ku jira iyo banaanka usoo saaraysa sidaa nabigeena ka sugantay salawatullah waslamu aleyh xadiisku wuxuu leeyahay yani dhulku wuxuu soo saari doonaa bu nabig uri sal lay waslam wax alla waxaa gudihiisa ku jira oo dahab iyo fida ah macaadinta qaaliga ah iyo banaanka usoo tuuraya markaasaa wuxuu odhanayaa ninkii hadda ka hor dhiig islaam galay intuu saa u fiiriyo iyo wuxuu odhanayaa ninkaani ugu dhacday ma waxaan sida u yaalla yaa naf u dilay oo dhiig u galay miya kii qaraabadiisa gooyey oo xidhiirin waayey markuu arko isdultaaga wuxuu odhanayaa ninkaani ugu dhacday ma waxaan sidan u yaallaan tolkay iyo qaraabaday u gooyeen xuquuqdeedii gudan waaye wixii lagu lahaa aan ka bixin waayo sidan u liita kii tuugga ahaayee waxaday ee gacantiisa la gooyey wuxuu odhanayaa ma waxaan sidan u yaallaa gacantaydii qiimaha lahayd loo gooy saasuu odhanaya macna marka waxa weeye waaakhrajat ilardu asqaalaha wixii gudaheeda ku jiro o dhan bay banaanka soo dhigaysaa w maana ay soo muujiso oo wa qaala alinsaanu maa laha markuu arko dhulkiiyo isbeddel ku dhacay wax soo faagayso bannaanka usoo tuuraysa oo gilgilinaysa oo ruuxanaysa oo deganaanshihii iyo xasiloonidii lagu yaqaanay aan lahayn ayuu ibni aadamkii marka isweydiinayaa maa laha war maxay u dan leedahay war maxaa ku dhacay war maxaa jira tasaawulaad buu ka bixilaya waxaa la odhanayaa jawaabtu waata yowmaidin tuxaditu ahbaaraha intaasi markay dhacdo maalinkaasay warkeeda sheegi dhulku dhulkaa warkiisa sheegaya waxay warhaysay oo dhan yay markaasi cakaara keeni bannaankay soo dhig man bannaankay soo dhigaysaa wax qarsoon maalintaa ay qarinaysa ma jirta mana ilan war oo dhan bay maanta haysaa laakiin way qarinaysaa ayadoo hadlayso wax sheegaysa mayna arag sooma way u qarsoon yihiin laakiin maalinkaasayna waxba qarin doonin nabigeena sal ly slam xadiis baa ka sugan uu yidhi atadruuna maa akhbaaraha warkeeda ma taqaanaa buu nabig salawatullah waslam aley warkay maalinkaa sheegayso ma garanaysaan saxabadu waxay dhahen allah warasuuluhu aclam ilahay rasuulkiisaa garanaysa laguma naqaano wuxuu nabigu yuri sal lay wasalam addoon kasta iyo addoon walba oo dusheeda camal ku sameeyey yay maalinkaa camalka sheegi doontaa waxay odhan doontaa camila kada wa kada yowma kada wa kada waxaasiyo waxaasuu sameeyey maalin heblo iyo heblo ayuuna sameeyey taariikhdii iyo wixii oo dhan bay ku hadlaysa oo sheegaysaa macana sidaas weyaan marka wararkeedii oo dhan bay banaanka soo dhigaysaa waa dhulkanaan ku taagannahaye aynaan iskaba jirayninba macana kanaaba berrita markhaati inugu noqon doona qalbigeena may ku jirtaaba haddaan dhul iska jirayno oon dhul macnaha waxa weye iska ilaalinayna markhaati furkiisa waxyaala badan baynaan ku kacenba macna laanna hawada samada iyo dhulka udhaxaysa wax kuma samayno laakiin dhulka dushiisa wax ku samayna macna marka warbaa maalinta meesha yaallo dhulkiibaa warramaya macna waa waxyaalaha maalinta qiimada markhaati furi doonu ka mid yahay oo waxaad samaynaysa oo dhan kugu markhaati kici doona idaa goortii zulzilad la gilgilo alardu dhulkii zilzaalaha gilgilideeda waa gilgilida iyada ku haboon waaye ee ay leedahay wey oo akhrajad la soo saaro alardu dhulkii asqaal akhrajad ay soo saarta dheh alardu dhulkii ay soo saarta asqaalaha culaysyadeedii wax alla wixii cuslaynayay ee gudaheeda ku jiray ee bannaanka usoo faagaysa soo tuuraysa oo wa qaala uu yidhahda alinsaanu insaankii maa maxay baa laha iyada u sugnaaday maxay u dalleedahay war maxay leedahay maxay u dhaqdhaqaaqaysa war see wax u jiraan su-aalisu weydiinaya macana maxaa isbedelay yowmaidin maalinkaasay tuxadiu warrami oy sheegi ahbaarahaa wararkeedii bay sheegi waxay war kaydinaysay ee ay haysay ee ay xifdinaysay bay maalinkaa sheegaysaa macana biana rabbaka awxaa laha oo maxay la warramaysaa o la hadlaysaa biana rabbaka rabbigaabaa awxaa u waxyooday laha iyada amar baa la siiyey hadal baa layihi saas daraaddeed bay la hadlay yowmaidin maalinkaa ayaa yasduru nnaasu dadku ay fulayaan ashtaatan ayagoo koox kooxa bay fulayaan liyurow ayagoo kala tagtagsanbe ashtaatan ayagoo kala tagtagsan bay fulayaan liyurow in la tuso daraaddeed acmaalahum camalyaalkooda in la tuso daraaddeed yay usoo fulayaan faman yacmal ninkii sameeyey marka mihqaala daratin dhurcaso wax u dhigma oo khayran khayr ah yarahu wuu arki maalinka waman yacmal ninkii sameeyey mihqaala daratin darro wax u dhigma oo culayskeedoo kale leh dhudhacase wax u dhigma sharan oo sharana yarahu wuu arkaya isaguna macnaheedu waxa waaye samadu waxa dhulku wuxuu maalinkaa u hadlayaa oo markhaatiga u furayaa amar baa la siiyey macnaha yuusan kugu adkaanin dhulkii baa hadlay dhulku waa hadli karaa samaduna way hadli kartaa jamaadaadkuna waa hadli karaa ilahayna waxba kuma adka subxana wa tacala cidduu doono inuu ka hadliyo waa ka hadlinaya alla subxana wa tacala amar buu siinaya kadibna wuuun hadli biana rabbaka awxaa laha rabbigaa uyaa u waxyoodayo dhulkan kadaata hadal yidhi oo markhaati fur hadalkan marka waa laga keeni macna ariib ma ah lala yaaba wy mana waxaa yii nabigeena waktigiisi salawatulli wasalaamu calayh geedaa la hadli jiray nabiga salawatulli waslamu aleh oo sugan oo dhagaxyaan baa nabiga la hadli jiray salawatulli waslamu aleyh oo sugan oo xayawaanaadka aan hadlin baa nabiga la hadli jiray salawatulli waslamu aleyh oo sugan marka rabbi wuxuu doona waa ka hadlin karaa subxana wa tacala biana rabbaka awxaa laha saas macna maalinka intaasi ay dhacaan yaa insaankii wuu soo fulayaa yasduru nnaasu yani suduurka waxaa fulidbaa la yidhahda xoolaha marka inta la ororiyo ceelka ay tagaan oo ceelka ka noqonayaan baa macnaha fulidda la yidhahda soo bixidun baa laga wadaa maalinkaasu binu aadamku meeshii hadda kor uu ku ur arooray ee qabriga ahayd yay ka soo fulayaan ayaga oo kala tagtagsan say u kala tagtagsan yihin acmaashoodiibaa kala tagsan midabkoodaa kala tagsan mooraalkoodaa kala tagsan dareenkoodaa kala tagsan meeshay marayaan baa kala tagsan waxay rajaday qabaan baa kala tagsan ayagoo dhan waa kala tagtagsan yihin saas wey macana ashtaatan maxay u soo baxayaan oo usoo fulayaan waxay usoo fulayaan in la tuso acmaashoodii in la tuso maalinkaa midhihii baa la goosanayaayo nin walba wuxuu soo shaqaystay beertii uu beertay baa la doonayaa midhaheedii in la guddoonsiiyo oo see loo tusayaa diiwaankii iyadoo ku qoran baa lasoo hordhigaya waa kan abaalgudkii ka dhashayna waa kan saasaa macnaha loo tusaya liyurow acmaalahum saasay usoo fulayaan marka yasduru nnaasudaas laba macnoba waa suurtagal in qubuurtiibay kasoo fulayaan laleeya qubuurta kasoo bixitaankeeda waa suurtagal ama fulitaanka waxaa laga wadaa banaankii la wada taagnaa iyo bankii laysugu yimid bay ka fulayaanoo xukunkii ilaahay baa dhacay marka waxay u socdaa nin walba hooygiisii buu u socdaa midna jannadii xaggeedii buu u fulay midna hooygiisii naartuu u fulay macna taasna iyadana waa suurtagal macna ninkii marka sameeya adduunka markuu joogay ninkii dhurcaso darrada waxaa la yidhahdaa waa quraanjada cascase yaryar baa la yidhahdaa saas man waxaa kaloo la yidhahdaa darrada habaaska marka inta macnaha la bitiyo uu macnaha bido oo uu xabad xabad u kala finfinin xabadxabadiisa ay yaryarka ishuu qabanayninna darra waa la yidhahda waxaa kaloo lagu tilmaamaa guriga markay qoraxdu darishada ka soo gasho waxyaalo yaryaroo guriga gudihiisa aan kaaga muuqanin laakiin qoraxdu markay soo gasho dhexdeeda kaaga muuqanayo ood habaas moodayso laakiin ishooyna toos u qabanaynin baa jira macnaha darrada kuwaana waa la yidhahda adiga waa shay tusaalaha luqadda carabiga iyo qur-aanka luqadiisa iyo sunnada luqadeeda waxaa loo isticmaalaa shayga marka la doonayo in miisaanka ugu yar loo sameeyo ayaa darrada miisaan looga dhiga macana darra waa shay aad u yar wey ishu qabanan wey macana marka intaa in wax u dhigma oo la miisaan ah oo khayr ah ninkii la yimid adduunka maalinkaa wuu arki haba yaraado ninkii intaa wax u dhigma oo shar a la yimidna adduunkana maalinkaa waa horyaallaya waa arkaya maalinkaa waxba ma qarsoomaya maana inaga miisaankeedana iyo kafadaheenna iyo darradaas ma miisaamaan soo ma ma qaban karaan darrada haddaad kafadii iyadoo yani isu dheeli tiro labada kafadood aad intaad berada soo qaada aad saarto dhurcasa intaad soo qaada aad saarto waxba ka bedelaysaa abada waxba ka bedeli mayso miisaankeennu ma qaban karo laakiin miisaanka aakharo berada waa qabanaya saas maana wax kale iska badaaye intaa in leego camal ah ninkii la yimid miisaanku waa qabanaya macna saasaa la isugu miisaamaya taa macnaheedu marka waxaa layna baraya war wixii khayr idin kordhinayana badsada oo marnaba ha fududaysanina ha si kasta ha kuula yaraada adiga laakiin ha yaraysanin siduu nabigu yidhi salawatulli wasalaamu calayh yani khayrka ha xaqirin oo ha yaraysanin si walbaba ha yaraade timir xataa jeexeedba ha noqdee naarta wuxuun isaga jira nabigu waa ku yidhi salawatu wuxuun isaga dhiga waa kii haweenka muminaadka ku yidhi midiinayeyna khayrka xaqirin walow ha noqoto neefka ay qalatay yani cididiisa haba noqde ciddi xataa hadda noqotee khayrka ha xaqiran walaalkaa weji faraxsan inaad kula kulanto oo macnaha furfuran haba noqdee ama hal kelimo wanaagsan ba ha noqotee khayr yaraan ha uga tegi saas w mana khayr yaraan maxaa yeele maalinta dhulcaso waxa leega hadii la miisaamayaay yani maxaad mooda marka waa ku weynaanaya waxan kaas ha yaraysan mana haddaad sumuni bixin karto sumuniga mana wa ha yaraysan yuusan kula fududaanin saas mana yuusan kula fududaanin sida xumaantuba si kastoo u yar tahayba inaad saga ilaalisa loo baahaya xumaaniyeena kula yaraan lanna si kastay u yar tahay miisaanka aakharo inay ku weynaataa laga yaabo waa kii nabigu yuri salawatullah waslamu calayh iyaakum wamuxaqiraati dunuub waxaan idin kala digayaa idinka iyo dembiyada la fududayste iska yaryar maxaa ka macnaa war waxaa male islaamta iska taabo waysadaa tiri saas man haddaad hal mar iisha dhag ku siiso maxaa ka macnaa waysadaaba tiraysa taa iyadaa macna maxaa ka macnaa maxaa ka macnaa kuwa la yidhahdo iska jira bu nabigu salawatullah waslamu calayh maxaa yeelay intay ururaan oo ururaan oo ururaan oo isu tagaan bay ruuxa halaagayaan buu nabi yuri salawatullah waslamu calayh buurtaa aad aragteen waa quruur isu tagtagay buu sooma saas wa qoryo intaad isu kankanto midba xabadba meel ka soo qaado marka dambe dab weyn oo waxaad shidanaysaa raashinka kuu karaya markaad isu geygeysa wa marka waxan kadaata isu tagiisu wax weyn baa ka soo bixiya dembiyada ha yaraysanina wey macna wanaagana yuusan idinla yaraan wanaagana ku dadaala dembiyadana ka dadaala iska ilaaliya saasa macnaha layna baraya oo maalinka miisaanka jira haliska jiro biana rabbaka rabbigaa ayaa waxaa u waxyooday laha iyada u waxyooday oo macnaha waa loo warramay wey oo macnaha waa la amray awxaa laha bimacnaha waxaa loo sheegay inay sidaa ay samaynayso samayso inay gilgilato inay soo saarto waxa ku jira amar la siiyey wey arrinkaa isaga macnaha oo ay ka soo fulayaan qubuurtoodii ama meeshay taagnaanayeen bankiibay ka fulayaan ashtaatan xaal ay kuwa kala tagtagsan yihiin oo ay camalkooda iyo natiijadooda iyo mooraalkoodii wax walba ku kala tegsan yihin wax walbay ku kala tegsan yihin liyurow in la tuso daraaddeed bay u soo fulayaan acmaalahum camalyaalkooda in la tuso in camalkoodii la tuso oo ruux walba camalkiisii adduunka ula yimid la hordhiga daraaddeed bay usoo fulayaan macna ama bankay ka fulayaan oo nin walba abaalgudkii loogu talagalay camalkiisa ka dhashay oo hoygiisa ah inuu aado yuu u fulayaa macna faman yacmal ciddii samaysa marka mihqaala daratin dhurcaso qadarkeeda mihqaala daratin dhurcaso wax yani ku culays ah wax u dhigmo oo ku culays ah khayran oo khayr ah yarahu wuu arkaya maalinkaa inuu arko waa lagaa maarmaan waman yacmal ciddii samaysa midqaala daratin dhurcaso iyo quraanjo wax ku culays ah oo u dhigma oo la-eg sharan oo sharana yarahu isaguna wuu arkaya saas man marka wax walba waa la arki maalinkaasi alla dadaalo yan nabigana salawatulli waslamu calayh xadiis buu wuxuu ku yidhi farduhu nabiga ka warramay salawatullah waslamu alay markaasuu wuxuu yihi farduhu ninna waxay u yihiin nin waxay u yihiin bu nabig uri sal lay wasalam yani waxay u yihiin khayr ninna waxay u yihiin shar ninna waxay u yihiin ceeb qarin nin khayr bay u yihiinoo waa ninka u diyaarsaday jihaadka ninna shar bay u yihiinoo waa ninka faantanka u diyaarsaday lanna gaadiidkii waagaa ugu ficnaa bay ahayd faantan iyo dadka inuu ugu faano ninna astur bay u yihiinoo nin gaadiid inuu ka dhigto ugu talagalan astur bay u yihiin markaasaa nabiga waxa yidhi sal lay slam nabi bal dameeraha ka war markaasaa nabigu wuxu yhi sal lay wasalam dameeraha wax ku soo degay oo la iiga sheegay ma jirto waxba kama sheegi karo allahuma aayadda alaayat alfaddat aljaamica buu nabi yuri salawatullah waslamu caleyh ilaa aayadda keligeed ah ee haddana wax walba ururisay mooyaane faman yacmal midqaala daratin khayran yarah waman yacmal midqaala daratin sharan yarah marka waa aayad fadda jaamica waay waxba kama tegin waxba kamayna tegin maanaha xadiis kale nabiga sal lay slam waa lagu dul akhriyey markaasaa wuxuu yidhi iyada mooye wax kaleba haddaanan helin uba aaba yeeli maayo wy macna marka aayaddan hadduu keliya ruuxu isku miisaamay waxbaba macna wax weya kama maqna tanaaba kugu filanba wax walba kaaga filan macna sidaas weeyaan marka alles jira wey hada wabillahi tawfiq sal allahuma wasalam cala nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbi waslem